haatan wax dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa soo jeedinaya ibraahim xasan garbey daanduray iyo caashe ibraahim aadan caashicuud
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahinow dhambaalka ugu horreeya horta ma soo qabtaa mise adaa soo qabanaya noo soo qabo waa tahay waxa uu naga soo gaaray ayeeyo dahabo ibraahim maxayle waxaa kaloo dhambaalkan kula jira adeer axmed cali xasan gaafow axmed muxyidiin xasan gaafow iyo xaaskiisa faadumina muumin iyo caruurtooda shariifo muxyidiin xasan saygeeda maxamed cabdiqase iyo caruurtooda jawaahir muxyidiin xasan iyo saygeeda cabdulaahi bashiir iyo caruurtooda sacdiye muxyidiin xasan iyo saygeeda nuur estro baa la yidri waa magac waa horay ugu dambeysa waxaa kaloo dhambaalkana ku jira cabdalla cali xasan iyo xaaskiisa ubax iyo caruurtooda cali muxyidiin xasan iyo xaaskiisa muno axmed mukhtaar iyo caruurtooda xasan muxyidiin xasan iyo xaaskiisa ayaan iyo caruurtooda xuseen muxyidiin xasan iyo xaaskiisa faylon baa la yiri iyo maryan muxyidiin xasan iyo saygeeda nuur xasan nuur bukhaari iyo caruurtooda fatxiya muxyidiin xasan gaafo iyo cumar muxyidiin xasan gaafo iyo cabdulqaadir muxyidiin xasan dhammaan dadkani oo kala jooga maraykanka dooxa qatar iyo soomaaliya waxay u hambalyeynayaan abuukar faysal muxyidiin iyo shamse maxamed muuse oo khamiistii aanu soo dhaafnay ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaana aan leenahay bay yidhahdeen noqda kuwa isku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo aamiin waa tahay waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray maxamed iimaan garboole iyo aabe nuur cabdi cali iyo hooyo fuusiye shire aabe siciid cabdulaahi xasan rakuub hooyo ifraax cali nuur maxamed nuur cabdi siciid nuur cabdi nadiir cabdulaahi xasan rakuub iyo batra cabdulaahi xasan rakuub waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan maxamed nuur cabdi cali iyo waxay yidhaahdeen nadar cabdulaahi xasan rakuub oo meherkooda uu ka qabsoomay hargeysa waxaanay leeyihiin waxaan meherkiina eebida kaga baryaynaa inuu idin horseedo guur khayr qaba aamin heesta ugu horreysa ee barnaamijka ibraahim oo balna soo qabo qoortaada dheeroo lagu qoray cabaaryaha haye marka aad xaggayga
u soo qalluucisaaba
haye
haye malliqda ay qabataa miyuu le waa heesta qormo codadka labada fanaan cabdisalaad aadan beer dilaacsho iyo xaliimo khaliil mogool
qormaroob helayo uqaanidye ee xareedu qarisaad qamarey quruxdeeda leede qormaroob helayo uqaanidye xareedu qarsaad qamarey quruxdeeda leedee qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee in qanjeedho laegtahay kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee qanjeedho laegtahay kama uu qadinine markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamoyaalegede markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqalo cisaabey mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuq loo cisaabey malaqdaay qabataa
qorraxdu waa aroorti qaar la soo baxdo anaadku qarin baad kumarow qabadeedileede qorraxdu waa aroorti qaar la soo baxdo anaadku qarin baad kumarow qabadeedileede nebi yuusuf quruxdiye qadirkanuu siiyad adna qaybi ka wadatayod qayrkaa ku dhaafe nebi yuusuf quruxdiye qadirkanuu siiyad adna qaybi ka wadatayod qayrkaa ku dhaafe haddaan qado anfacaaciga anfaaciga haddaan qado anfacaaciga anfaaciga aadan kugu qabooba haddaan qado anfacaaciga anfaaciga haddaan qado anfacaaciga anfaaciga aadan kugu qabooba ee markaad uqunu dhaabcaagde tallaabadaad uqcaade daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay ee qosashaa nafteede markaad uqunu dhaabcaagde tallaabadaad uqcaade daymada ilqabad kale ay qoraan seegtay ee qosashaa nafteede
labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganya qayrabahow loo qaaday heesa qutunkeeda leey labadaada qaariyo dhaxdu qabashadayda ganya qayrabahow loo qaaday heesa qutunkeeda leey dayax qadimaadiisii aan caadku qariniyo cirku sagalku qaydmiyo qurayshtii haweenkay dayax qadiimadiisii aan sagaalku qariniyo cirku sagalku qaydmiyo qurayshtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaariyada markaad xaggayga suuqa loo cisaabey malaqda ay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole qadab ku hadli maaye amantaan ku oqiray waa midaadu qalantood qaya aad ka gaadheen qadab ku hadli maaye amantaan ku oqiray
hormo ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada haddaan ku noqonno dhambaalkan wuxuu caasha naga soo gaaray ayooyin raxmo macalin aadan xuseen iyo cadday macalin maadey iyo ayo leylo cabdiraxmaan cabdi iyo faadumo cusmaan cabdinuur iyo waxay yidhaahdeen salaamo cusmaan cabdinuur adeer cabdinuur cusmaan iyo eedooyinkeenna oo kale ah bay yidhaahdeen sacdiyo isaaq bataar jawharo xaaji aweys iyo waxay yidhahdeen abti cali cabdulaahi macalin cali quuy cabdikariim maxamed nuur iyo zahro maxamed nuur booshaal faadamo maxamed nuur booshaal iyo najbo maxamed nuur booshaal iyo bishaaro maxamed nuur booshaal iyo farxado sakariya batar faadamo xuseen ganay iyo aadan xuseen ganay iyo ibraahim xuseen ganay cabdixamiid xuseen ganay cabdinaasir macalin cusmaan iyo cabdulaahi macalin cusmaan aadan mursal dhammaantoodna waxay jecel yihiin inay tahniyad halkan uga diraan aabe maxamed nuur booshaal iyo hooyo faadumo maxamed oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen baydhabo wiilkaasna waxaa loo bixiyey cabaas maxamed nuur booshaal waxaana ay leeyihin allah ka dhiigkiisoo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay dhambaalkanna waxaa diraya hooye faadumo saalax ducaale aasiyo cumar ismaaciil samiire cumar ismaaciil nimco cumar ismaaciil yurub cumar ismaaciil iyo cabdifataax cumar ismaaciil iyo eedon nuura cali daahir iyo sheygeeda faysal maxamed cali sacdiye faysal sumaya faysal safa baa layidhahdaa waa safa faysal way ku magac dheer tahay iyo qaali cabdikariim bashka baa layidhaahdaa iyo habaryar fawsiye cali xirsi iyo maxamed brown cabdikariim waxay dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo u dirayaan naseexo maxamed cali daahir iyo zakariye shire cilmi oo ku aqalgalay magaalada garoowe waxay leeyihiin aqalgalkiina allah ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray caasho maxamed buyow iyo yuusuf buyow oo ku magac dheer naani iyo mucaad buyow muscab buyow cadde buyow iyo nuurto buyow xabiibo buyow asmo buyow amaal buyow amiiro buyow ayaan buyow cabdinuur aadan iyo maxamed xasan cusmaan iyo cabdicasiis xasan cusmaan iyo cabdiraxmaan xasan macalin cabdi iyo maxamed sheekh ibraahim yuusuf sheekh ibraahim xasan sheekh ibraahim asmo sheekh ibraahim xabiibo sheekh ibraahim cayni sheekh ibraahim iyo xasan nuur aadan iyo maxamed nuur aadan aadan nuur aadan iyo cabdi nuur aadan dhammaan reer buyow iyo asxaabta waxay kala joogaan muqdisho hargeysa shiinaha galdugob iyo qardho waxayna jecel yihiin inay taaniyad hawada u marayaan maxamed buyow iyo cayni sheekh ibraahim oo wiil ugu dhashay baydhabo ducaduna waa xaggeena waxaa leenahay wiilkaas allah ka dhigi kiisoo weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca anigan aamin ayaan raacinayaa heesta labaad ee barnaamijka ibraahino bal haddaad dhegeystayaasha usoo qabato waxaan u soo qabanaynaa dheexaan waxaa heestaas wadajir ugu luqaynayaa cumar haybad iyo nimcadareen
Raxan kalgacal dhankayda roondiilaha u xulay
kalgacaal dholdhooliyoon dhibibadow gulay daxuu wanaag muxaradiyo raysila dhexmaray raysila dhexmaray muxaradiyo raysila dhexmaray dhan waxaan ku maray deefiyo inaan dhib la qaybsado dhan waxaan ku maray deefiyo inaan dhib la qaybsado dhulka aanan dhigin dhulka aanan dhigin
Kalibaa u dhigan waxida
baa u dhigan wixidhay kalo dhaxalkii jacayl cali baa u dhigan qaali baa u dhigan waxaan kalgacal dhadig caawanay dhaantada la tumay dhaxaan kalgacal deeldeeliyo dhabta aan ku hayay dhabta aan ku hayay deeldeeliyo dhabta aan ku hayay
Taxanka gacal badhamada tafii duuniga ka go'ay. Taxan hurdada dhinacaygu jeed dhulkaanu qaban dhulkaanu qaban dhinacaygu jeed dhulkaanu qaban
dhaxaan kalgacal dhimashada xusuus muu iga dhaftay
Taxadaadigu igu dheertaho dhammaku jeclahay.
dabka cayligii qalibaa u dhigan waxidhay karo dabka cayligii qalibaa u dhigan waxidhay karo Dhaxalkii jacayl, qalibaa u dhigan- waa tahay haddii aan dhinaca dhambaalada mar kale ibraahim oo aan jalleecnana waxaa dhambaalkan oo ah hambalyo aroos dadka diraya ugu horraysa ayeeyo dahbo ibraahim maxayle adeer cali xasan gaafo habaryar xaliimo ibraahim maxayle iyo carruurtooda eed zahra muuse cumar meeraale iyo habaryar xabiibo maxamuud cumar iyo axmed muxyudiin xasan gaafo iyo xaaskiisa faadumo muumin iyo carruurtooda safiyo muxyudiin xasan seygeeday maxamed cabdi qase iyo carruurtooda jawaahir muxyudiin xasan iyo seygeeda cabdulaahi bashiir iyo carruurtooda sacdiye muxyudiin xasan iyo seygeeda nuur estro cabdalla cali xasan iyo xaaskiisa ubax iyo carruurtooda cali muxyidiin xasan iyo xaaskiisa muno axmed mukhtaar iyo carruurtooda xasan muxyidiin xasan iyo xaaskiisa ayaan iyo carruurtooda xuseen muxyidiin xasan iyo xaaskiisa fayloon iyo maryan muxyidiin xasan iyo seygeeda nuur xasan nuur bukhaari iyo carruurtooda farxiyo muxyidiin xasan gaafo iyo cumar muxyidiin xasan gaafo iyo cabdulqaadir muxyidiin xasan dhammaantood waxay kala joogaan maraykanka dooxa qatar iyo soomaaliya waxaanay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan abuukar faysal muxyidiin iyo shamse maxamed muuse oo khamiistii aanu soo dhaafnay ku aqalgalay magaalada muqdisho waxaanaan leenahay bay idhaahdeen noqda kuwii isku waara ubad khayr qabana rabbi uu kala siiyo anigan waxaan raacinayaa aamiin dhambaalkana waxa uu nooga yimid shucayb sheekh maxamed iyo muxudiin sheekh maxamed suldaano sheekh maxamed nuur sheekh maxamed cabdulaahi sheekh maxamed najmi sheekh maxamed reer sheekh xasan bitey isaaq sheekh xasan bitey xasan sheekh xasan bitey nuuriya sheekh xasan bitey faadumo sheekh xasan bitey daabe sheekh xasan bitey udgow sheekh xasan bitey adeer maadey maxamed bitey iyo eedo siciido iyo waxay yidhaahdeen adeer cali maxamed eh, bitey caliyow iyo faaduma yarey maxamed bitey iyo abshir cali kaalmoole bitey iyo waxay yidhahdeen ugaas cali kaalmoole bitey waxaana ay joogaan dhammaantood baydhabo diinsoor qansax dheere saakow baardheere ethoobiya kenya turkiga sweden finland iyo maraykanka waxayna taaniid gaarsinayaan aabe sheekh maxamed sheekh xasan bitey iyo waxay yidhaahdeen eedofaayow dhaayow oo wiil uu ugu dhashay gobolka baay waxaanay leeyihiin wiilkaas allaha ka dhiga kii soo weynaada oo dadkiisa dalkiisa iyo waalidkiiba anfaca aamin ayaan leenahay anigana aaminayaan raacinaya dhambaalka xigana waxauu naga soo gaaray bashiir cabdiraxmaan sheekeeye iyo zakariya cabdi faarax iyo cabdiraxmaan maxamuud awnuur iyo shiine xasan cilmi salaad barre cilmi maxamed yuusuf cali cali salaad maxamed axmed xasan jaamac cabdulqaadir gamaadiid iyo ramadaan cabdalla axmed iyo axmed yuusuf cali iyo ayaan cabdalla maxamed iyo ugu dambeyntii maxamed xasan jaamac wuxuu ku magac dheeryahay tarabi waxay dhammaantood kala joogaan ah, dalka iyo dibadda waxaanay tahneed dhalasho oo farxad leh u dirayaan aabe ibraahim sheekh cumar iyo hooyo aamino barre oo ay gabari ugu dhalatay magaalada gurceel waxaana gabadhaasi loo bixiyey baa layidhi sumaya ibraahim sheekh cumar ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay waxaan ugu ducaynaynaa sumaya oo gurceel ku dhalatay in ilaahay uu ka dhiga tii soo weynaata dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax u tarta aamiin waa tahay caasho dhambaalkana wuxuu nooga yimid ayeeyo faadumo xaaji xuseen hooyo muraayad xaashi cali jiir iyo aabbe ducaale dubbad barqadle hooyo sacdiye maxamed sheekh cali iyo aabbe cabdi xasan cali habaryar farxaan axmed shirwac iyo abti cabdulaahi axmed shirwac xiinfinin abti cabdulaahi binow iyo abti cabdulaahi sheekh cali nuur maxamuud sheekh axmed mascade waa wariyaheena v o a maxamed amiin maxamuud mascade iyo maxamuud ducaale dubbad jiijo maxamed kulane dhammaan reer cali jiir reer xaaji xuseen sheekh ibraahim iyo reer dubbad barqadle iyo reer xasan cali iyo reer maxamed sheekh cali waxayna taaniid u darayaan qise ducaale dubbad barqadle iyo cula cabdi xasan cali oo meerkooda uu ka qabsoomay magaalada london waxayna dhammaantood leeyihiin meerkaas allaha ka dhigo kii idin horseeda aqalgal wanaagsan iyo guur bashbashii barwaaqo aad kala kulantaan eebana uu idinkala siiyo ubad qarqaba aamiin heesta kale een caasho u gudbayno waa nacab jacayl waxaa ku luqaynaysa haniyata
Taqaban kuna simay qabow eh
waa tahay nacab jacayl iyo codkii haniyeeta ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada haddaan ku noqono dhamaalkanna waa aroos waxaana dadka diraya ugu horeeya cabdinaasir macalin robow iyo waxaa kaloo ku jira cabdilatiif barre aadan maxamed suubow cabdulaahi iyo saciid maxamed dictor filis baa la yidhi iyo sidoo kale xasan cabdiraxmaan maxamed iyo maxamed nuur waxaa loo yaqaanaa buraale iyo xamdi jaamac baaruud iyo sidoo kale nasra aadan maxamed iyo master isaaq waxaa loo yaqaana baa layidhi jiitan dhammaantood waxa ay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layidhi waxaanay hambalyo u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi abshir aadan maxamed iyo xaawaluul arooskoodu ka dhacay degmada baar dheere ee gobolka baay taariikhdu markay ahayd disembar sanadkii laba kun sideed iyo toban ducada waa ibraahim xasan daandure baa layidhi waa tahay degmada bardaale ee gobolka baay ayay ka dhacay arooskaas ibrahim waxaa ku ducaynaysaa waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii aad bashibashii barwaaqo kala kulantaan iyo owlaad kheyr qabta dhambaalkana caashi wuxuu noogu yimid adeer ibraahim sidow cabdi iyo adeer cadow nuur booshaal iyo nuur sheikh munoor booshaal iyo muxudiin sheikh munoor booshaal ibraahim sheikh munoor booshaal nuuney sheikh munoor booshaal iyo cadday sheekh munuur booshaal nuurto sheekh munuur booshaal iyo sheekh aadan ibraahim sheekh booshaal iyo maxamed gaabow cabdiraxmaan bashiir cali yarow cabdisalaam iyo malayko nuur ibraahim sheekh iyo cabdulaahi xaaji kalar iyo macalin cusmaan aadan mursal waxaana dhammaantood ay jecel yihiin inay taanadgaasiyaan aabe maxamed nuur booshaal iyo hooyo faadumo maxamed oo wiil uu ugu dhasha baydhabo waxay leeyihiin wiilkaasi ha noqdo kii soo barbaara oo waalidkii iyo dadkiisaba anfaca aamiin hambalyo dhalasho ayaan markana gacanta ku haya waxaana lagu soo bilaabay waan idin salaanay dhammaan shaqaalaha v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka hambalyada baa layidhi marka xiga baa layidhi annaga oo kale ah dhammaan reer mukhtaar sheekh abuukar iyo abo mukhtaar sheekh abuukar iyo hooyo maryan nuur cabdi iyo sidoo kale cabdisalaan cabdiraxmaan cabdilcasiis maxamed deeq farxiyo ismaxaan iyo sterlin waa dhammaantood ilmo mukhtaar sheekh abuukar waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan walaalkan bay yidhaahdeen oo ah abuukar sadiiq mukhtaar iyo najmo cabdulqaadir oo wiilagu dhashay magaalada muqdisho shantii bishan janawari ee sanadka laba kun sagaal iyo toban waxaanan leenahay bay yidhahdeen soo barbaaroo noqo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray habaryar xabiibo maxamed cumar iyo saygeeda abti axmed xasan colow iyo habaryar xaliimo ibraahim ifraax axmed xasan saygeeda zakariye iyo carruurtooda igraam axmed iyo saygeeda iyo carruurteeda cabshir axmed xasan iyo xaaskiisa caasho iyo carruurtooda faysal axmed xasan cabdifataax axmed xasan cabdiraxmaan axmed xasan iyo intisaar axmed xasan waxayna hambalyo farxad leh u dirayaan abuukar faysal muxuudiin iyo shamse maxamed muuse oo ku aqalgalay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin isku waara anigan aamin ayaan raacanaya ibraahimo bal heesta xigtan haddaan noo raaciso intaada nasan waa hees ay wadajir ugu luqeeyaan cabdiqaadir buunis iyo dakosta
hadalkaaga hayse an ma ii haboone horeydaada waanku imaama abookiga saare aligii horteede ku haysaye waanku imaama abookiga saare haboone hadalkaaga hayse aan ma ii haboone hadalkaaga hayse aan ma ii haboone horeydaada iida
halka loo lahaayee wadayda maahee kama ilahawe ookiga dhoowe halka loo lahaayee wadayda maahee kama ilahawe ookiga dhoowe
halkankii jeceelka ma hor joogsahaaye halkankii jeceelka ma hor joogsahaaye halkankii jeceelka ma hor joogsahaaye waa kuulahaa
codadkii cabdiqaadir bunis iyo jidda costa ayaan intaas ku dhaafaynaa xaggii dhambaalada dhambaalkan oo ka mid a labada dhambaal ee dhinacayga ugu dambeeya ibraahino waxa uu naga soo gaaray aabe cabdulaahi xaaji aabe isaaq shariif ah, ibraahim iyo aabe cali shariif ibraahim hooyo maryan shariif xuseen iyo hooyo ruqyo shariif maxamed hooyo xaliimo shariif xuseen iyo eedo faadumo shariif cismaan iyo cabdinaasir shariif cadow xaaskiisa xasan nuur aadan iyo xaaskiisa muumino shariif cali abti abubakar shariif cabdulaahi iyo xaaskiisa abti nuur shariif cabdulaahi iyo xaaskiisa xasan shariif cali iyo xaaskiisa cabdiqani shariif ah, cadow iyo xaaskiisa waxay dhammaantood dadkan oo kala jooga kenya maraykanka iyo south africa ay tahaniyad dhalasho hawada u marinayaan maxamed shariif isaaq iyo marwadiisa aamina shariif cabdulaahi oo wiil ugu dhashay ah, taariikhdu markay ahayd waa layidhi koob iyo soddonkii bishii diseembar ee sanadkii tegay laba kun sideed iyo toban magaalada nairobi dalka kenya waxaana wiilkaasi loo bixiyey baa layidhi ibraahim waxaana ay leeyihiin noqo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara aamiin caasha dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray aabe cabdi cigaal ciise iyo hooyo maryan huurse warsame iyo aabe aadan cabdinuur shire hooyo raxiimo cabdulaahi iyo aabe raage bootaan adeer cabdi deeq bootaan cabdi kaafi ismaaciil maxamed aadan cabdinuur iyo farxiye aadan cabdinuur iyo maxamed cabdi deeq dhammaan reer cabdi cigaal ciise iyo reer guuleed jimcale waxa ay jecel yihiin dhammaantood inay taaneed gaarsiiyaan bashiir cabdinuur shire iyo raxmo cabdi cigaal ciise oo arooskooda uu ka qabsoomay baaltaag degmada galaadi doolo waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggiinna waxaan leenahay allah ka dhiga arooskaasi kii lagu raayo eebbana uu idinkala sii ubad kheyr qaba hambalyo aroos oo farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay dhambaalka ugu dambeeya barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee galabta waxaana la yidhi annaga oo kala ah asxaabtan waa tahay waxaa ugu horeysa hooyo nuur oo cilmi cawaale hooyo ceebla ku xigta bilaal axmed sidoo kale waxaa dhambaalkan ku jira dadka diraya maxamed axmed faarax farxiye axmed faarax nadiifo axmed faarax liibaan axmed xasan maalin iyo sidoo kale jamaal axmed cusmaan iyo xasan maxamed cilmi maxamed shidane barre iyo maryan cabdiraxmaan iyo xasan cilmi shiiqow iyo anzal waa anzal duubow iyo canab cabdulaahi iyo sidoo kale cabdulaahi axmed faarax doctor imaam uu ku magac dheer yahay dhammaan dadkani oo kala jooga sweden maraykanka shiinaha uganda kenya iyo gudaha dalkaba waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan oo farxad leh baa la yidhi ay ku dheehan tahay caruuska baa la yidhi doctor axmed faarax iyo caruusada ubax dhuubow oo lagu naanayso ubaxladan oo uu arooskoodu ka dhacay magaalada gaarisa ee wadanka kenya maalintii isniinta baa la yidhi ee taariikhduna ay ku beegnayd waa sanadkii hore bay yidhaahdeen koob iyo soddonkii bishii diseembar laba kun sideed iyo toban waxaana leenaha bay yidhahdeen isku waara ubad kheyr qabana rabbaha idinkala siiyo aamiin heesta ugu dambayseen dhegeystayaashan u soo qabanayno waa dhadhami
hadal barashadeeni helistaada mooye hawa kale kuma jirin bal weeye maantana inaan hedan ugu jiro howlaha ka gacalkiyo way wadagalkeene bal weeye maantana inaan hedan ugu jiro howlaha ka gacalkiyo way wadagalkeene hodiyo nasiibiyo hor allaah adeegsaday hodaanaya murugu inaynu hagaagaan inaynu hagaagaan hodiyo nasiibiyo hor allaah adeegsaday hodaanaya murugu inaynu hagaagaan inaynu hagaagaan marka ku hibeeyo hoygaad ku dharataan ida raacayaaye haygu nicin hansidaan haygu nicin hansidaan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dharataan ida raacayaaye haygu nicin hansidaan haygu nicin hansidaan